إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisimo askarta shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah oo ku leeyihiin qaybo ka mida gobolka shabeellada hoose xubin ka mid ah hilaalada ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug ayaa lagu dilay weerar ka dhacay gobolka galgaduud xaaladda ka jirta magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa kasii dartay iyadoo ciidamada dowladda federaalka ah oo ay bilaabeen inay kufsi u geystaan haweenka ku dhaqan magaaladaas mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo xiray dowro saddex bilood u socotay ciidanka xisbada ah ee gobolka shabeellada hoose ciidama ka wada tirsan dowladda federaalka ah ayaa shalay ku dagaalamay degmada xarardheere ee gobolka mudug walaayada islaamiga ah bakool ayaa ku dhawaaqday xamlada dacwiga ah ee irshaad ul umma ilaa sabiili rashaad taasoo dhowaan ka socotay walaayaadka islaamiga ah bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa dareen carale ka muujiyey hadalkii jeesjeeska ahaa ee ka soo baxay xasan sheikh kadib markii reer muqdisho ay ka cawdeen dhaqaale yari دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraro ku qaaday fariisimo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka oo ku leeyihiin qaybo ka mid a gobolka shabeellada hoose rag hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal toosa ku qaaday xero ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ay ka sameysteen deegaanka lamber lixdan dhowqa rasaasta ah ayaa laga maqlayay difaacyadii ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ahay xalay weerar ku qaadeen fariisimaha askarta dowladda federaalka ah oo ay ku leeyihiin degmooyinka owdhegle iyo janaale weli faahfaahin dheeriya kama aanan helin khasaaraha ka soo gaaray ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah ee xalay weerarka kala kulmay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab xubin ka mid ah hilaalada madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug ayaa lagu dilay weerar ka dhacay gobolka galgaduud faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedanaya cabdiqaaliq macali cabdiweli
maleeshiyaad hubaysan ayaa gaari ka baxay degmada cabudwaaq ku rasaaseeyey deegaanka ceelasha biyaha ee dhaca inta u dhexaysa balanbale iyo cabudwaaq falkan oo dhacay habeenkii hore ayaa waxaa ka dhashay dhimisho dhaawac soo gaartay dadkii saarnaa gaariga liibaan gaarane oo ahaa mid ka mid ah ilaalada madaxweyne ku-xigeenka maamulka la magac baxay galmudug cali daahir ciid ayaa ku dhintay weerarkan waxaana sidoo kale ku dhaawacmay saddex qof oo kale weerarkan oo ay ka dambeeyeen maleeshiyaadkan hubaysan ayaa la sheegay in uu salka ku hayo aanu qabiil waayihii u dambeeyey waxaa gobollada galgaduud ka dhacayay dagaallo u dhexeeya qaar ka mid ah qabaa'ilka halkaasi wadadega kuwaasoo ilaa iyo haatan aan xal waari laga gaarin sidoo kalena aysan jirin cid kala dhex gasha beelaha diriirtu ka dhexayso
xaaladda ka jirta magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa kasii dartay iyadoo ciidamada dowladda federaalka ah oo ay bilaabeen inay kufsi u geystaan haweenka ku dhaqan magaaladaas sakariya cumar ayaa ka warramaya iyadoo xaaladda magaalada beledweyne ay marba marka ka dambaysa isa soo tarayso islamarkaana ay sii xoogaysteen xaaladaha dilka iyo dhaca ee ay geysanayaan askarta dowladda federaalka ayaa waxa ay sheegayaan iyagoo markii hore la noolaa xaalado amni darro ah oo ay ka mid tahay dhaca loo geysanayo taleefanada islamarkaana aysan dadku awoodin inay soo baxaan xilliyada habeenkii ah ayaa waxa ay tibaaxayaan in arrintaasi ay ugu darsantay koofsi lagula kacayo gabdhahooda gabdhaha midna waa toddobiyo toban jir midna waa afariyo toban jir waxaa la kufsaday gabadha weyna ugu daran wax loo reebto ma jirto gabdhihii meeshaa waxay moobeel wataan laga qaatay biinka sheega leyr lacagihii laga tuurtay kadibna jirkoodaa loo dhaca gabarhta jir dhibaatooyin badanaa gaari oo jir dil ah sida hadda ha noqoto meesha naaska korkiisa qore liifkiisa ugu dhaca lagu leef garaacay hoodkii in badan ay ku jiijiideen dhibo badanaa gaaray gabdhaas xaba looma reebanin xag ilaahayna ka nool yihiin afar maray xabadda ku katibtay ilaahay xaggiisayna ka nool yihiin xag bilaadan kama noola telefoonada waa la qaadi jiray een, waa la oqon jiray in telefoonada la qaato dadka lagu jirdilo laakiin weli ma aysan dhicin hadda kufsigan haduuna kow yahay laakiin telefoonada lama qaadan karo magaalada lagama soo adeegi karo xitaa xaafadaha dhexdooda ilmaha yar telefoonada looma dhiibi karo dadka waaweyn xitaa ma qaadan karayo habeena warkiisa iska daabo halka saac habeenimadii la gaaro labada cud oo iska soo horjeeda xitaa iskuma galaan mana aha markii ugu horreysay ee askarta dowladda federaalka ay dhibaateeyaan bulshada ku dhaqan magaalada beledweyn balse waxaa marar kala duwan saxaafadda ka soo muuqday qaar ka mid ah bulshada magaalada oo ka cabanaya dhibaatooyinka amni darre ee ay kala kulmayaan askarta dowladda federaalka kuwaas oo dhacya handadaadba ku haya waxayna dhacdadan qayb ka noqonaysaa dhibaatooyinka kala duwan ee askarta dowladda federaalka ay ku hayaan bulshada ku dhaqan magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan mas-uuliyiin ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa soo xiray dowra saddex bilood u socotay ciidanka xisbada ah ee walayada islaamiga ee shabeellada hoose warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan beder dowra diiniya oo isu qaban qaabisay wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa waxaa loo soo gebagabeeyey ciidamo ka mid ah xisbada wilaayada waxaanay socotay dowladani muddo saddex bil ah ciidanka xisbada ee dowladana loo soo xidhay ayaa waxay qaateen cashiro iskugu jira kuwa sharci iyo kuwa tajrubi ah iyagoo si weyn uga faa'iidaystay munaasabadda lagu soo xidhayo dowladdan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab culimo iyo odayaal dhaqan iyagoo halkaasi ka jeediyey kelimaad kala duwan sheekh fu'aad maxamed qalaf oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa wuxuu madasha xafladda ka jeediyey kelimad ku saabsan waxa laga doonayo ruuxa xisbada islaamiga ah ruuxa xisbada ah ma aha ruuxa dadka awoodda u sheegta ee sida adag iyo cunfiga kula dhaqma waa ruux raxiima weeye waa nin dadka khayrka la jecel waay ina allaha rafiiqun wa yuxibu rifqa nebi wuxuu yihi alle waa midda mid naxariis badan oo turid badan turiddana alle waa jecel yahay inaad muslimiinta u turtaan nin nin ul ku dhufan karaa ma jiro ruuxa mu'minkaa dhabarkiisu waa mamnuuc in wax lagu dhufto imaam albukhaari wuxuu baabaystay baabu dahri lmu'mini ximan mu'minka dhabarkiisu waa seero wey ilaa qaadi inuu amro yidhaha intaa ha lagu dhufto mooyee hal ul haddaad ku dhufato qiyaamaha lagaaga goyni haddaan adduunka lagaaga goyn marka mujtamaca wanaag iyo dabacsanaan iyo naxariis kula dhaqma allahna waxaan weydiisanaynaa towfiiqda inuuna waafajiyo waxaan kaloo idinkaga mahad celinayaa markaan alle u mahadiya ka gada ale bacda xamdi illaahi subxaanahu wa tacaala humma sabarkii aad sabarteen iyo dadaalkii aad muujiseen wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa isna ka hadlay xafladda lagu soo xidhayo dowladda loo qabtay qayb ka mid ah xisbada gobolka shabeellada hoose axibatii fillaah wixii dardaaran ah cod- culummadii iyo odayaashaan oo dhammaystiray waxaanu laga rabaa keliya inaan qaadanno ogaada shaqada ah haysaanna waa shaqadii nebi maxamed sal ly slam uu qaban jiray nebi maxamed sal ly slam wuu xisban jiri soo maha suuqyada ayuu mari jiray meelaha dadka iskugu imaadaan uu tegi jiray wuu xisban jiri macruufka iyo dadka fari jiray munkarkana waa reebi jiray wax khaldan hadduu arkaan dadka waa ka towjihin jiri waxyaalaha nebi sal slam laga weriy waxaa ka mid ah maalin maalmaha ka mid ah wuxuu soo maray raashiin bannaanka la tubay oo nin uu iibinaayo raashinka waxaa ku da'ay roob xagaayaa ku da'day hoostiisaa qoyan ti kii korena wuu qalalayn gacantuu geliyey gacantiisi waxay soo taabatay qoyaan markaasuu ninkii raashinka wuxuu ku yidhi maa haada yaa saaxibi aطacaam war ninka raashinka gadaayo muxuu yahay waxaan hoostana ka qoyan korna ka qalalan nib allow samada ayaa ku da'day markaasuu wuxuu yidhi maxaa ko- kor u yeeli weyse dadka u arkaan kan qoyan maxaa kor u geen weyse dadka u arkaan man khashanaa falaysa mina marka shaqada ah haysaan waa shaqadii nebi maxamed sal lay slam ammaan iyo sharaftaasaa idinku filan maamulada wilaayaadka islaamiga ayaa waxay dowlaad xidhiira u qabtaan xisbada ka howlgasha magaalooyinka deegaanada iyo tuulooyinka wilaayaadka waxaanay ku dadaalaan si ay u dhisaan aqoontooda xagga sharciga ah si qaab waafaqsan shareecada islaamka ay ula dhaqmaan dadka ku nool goobaha ay joogaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa shalay ku dagaalamay degmada xardheere ee gobolka mudug mubaarag cumar ayaa ka warramaya dagaalkan oo ahaa mid u dhexeeya ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ayaa shalay ka dhacay magaalada xarardheere ee gobolka mudug wuxuu dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa mooryaanta macawisleyda ee ku sugan degmadaasi iyo askarta dowladda federaalk ee lagu soo tababaray dalka eritrea dagaalka ayaa la sheegay inuu daba socday kufsi ay habeen hore xarardheere ka geysteen ciidamada dowladda federaalk ee lagu soo tababaray dalka eritrea kuwaas oo falka kufsiga kula kacay gabar ka mid ah dadka degan magaalada waxay wararku sheegayaan in laga itaal roonaaday kuwa lagu soo tababaray dalka eritereya waxaana dagaalka ka dhashay khasaare kala duwan oo soo gaaray ciidanka dowladda federaalka ugu yaraan laba askari oo uu ku jiro sarkaal ayaa ku dhintay dagaalka halka ay ku dhaawacmeen saddex kale dagaalka ayaa ugu dambeyntii joogsaday hase ahaatee waxaa degmada ka taagan xiisada ka dhalatay dagaalka ciidanka lagu soo tababaray eritereya ayay dadka ku dhaqan deegaanadaasi ku eedeeyeen inay ula yimaadeen dhaqanxumo baahsan oo ay ka mid tahay kufsiga dumarka si kastaba ahaatee marar badan ayaa waxaa sidan oo kale u dagaalamay askarta dowladda federaalk iyo kuwa mooryaanta macawisleyda ee xaabada looga dhigay dagaalka rajabeelka ah ee ka socday labadii sano lasoo dhaafay gobolada dhexe ee bartamaha soomaaliya walaayada islaamiga ah ee bakool ayaa ku dhawaaqday xamlada ah dacwiga ah ee irshaadul umma ilaa sabiili rashaad taasoo dhowaan ka socotay walaayaadka islaamiga ah maxamed ciise ayaa ka waramayaa xamle dacwi ah oo loogu magac daray irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa loogu dhawaaqay wilaayada islaamiga ah ee bakool waxaa kasoo qayb galay munaasabadii lagu daafurayey islamarkaana lagu iclaaminayey culimaa uddiin nuqubo iyo mas-uuliyiinta wilaayada waxaa laga jeediyey munaasabadda kelimaad kala duwan iyadoona nuqubadii odayaasha ay soo dhoweeyeen xamladan lagu dhawaaqay ugu horeyn sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa sharaxaad ka bixiyey xamlada allah subxaana wataala yag mahadnagaan bacda xamdulilaahi subxaanahu watacaala wayba ang mahadnagaane culimaa udiinka iyo nuqabada wilaayada islaamiga ah ee bakool weeritaankii wilaayadii on weertay yoon ha ajiibanoo intaas kadib walaalayaal wilaayada islaamiga bakool wayba ka dhawaaqa si xamlo magaajal araw irshaadul umma ilaa sabiili rashaad shicaar jamasaal ku dhegyan ay kullukum raacin wa kullukum mas-uulan raaciya hadafka xamladaas xambaarsanyan maybu ahaa qeybaha bulshada oo shishal duwan in la wacyigeliyo laka wacyigeliyo wal alla wali kheer adduunye aakharab ang ah adduunye aakharab kheer shooli kajar in laka wacyigeliyo laku wacyigeliyo wal alla wali adduunye aakharab dhibaato in sheenawn laku wacyigeliyo lunkudigu hadafka guud ee xamlada saasu dhanka kale odayaasha dhaqanka ee wilaayada bakool ayaa soo dhoweeyey xamladan geeg mayba jaray wafda oo hogaamiyaw amiirka guud ee gobolka bokool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan wafda hogaamiyaayo ama shir guud ahaan lankaweeri nuqabada kanool walaayada guud ahaantii kanool iyo culummada shirkaasoo ka saabsanay tawsiicul acmaal ini acmaala la qiibsado maaran la shageeya oo dooro guud ahaan dacwo oo xamli e xamladaasoo la eraw irshaadul umma ilaa sabiili rashaad shicaar shanahay kullukum raac wa kullukum mas-uul can raaciyati shicaar shana ey oo guud ahaan xarakatu shabaab almujaahidiin akukoyti walaalkan amiirkan guudahay sunaninshaani runtii jilsadan meel arkore jilsadan qiimo badan ahayti ama shuuradan ama taladan ama shalqaadashadan oo arrantan ee lanka kooyelan fadheedi daraankay haddii aan fiiriya jilsadaas iyo fadhigadaas oo xamladaas laka shalqaadadahay iyo geekan roogna taariikhdaas taaseta may ballanaa hadhowaada dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale qayba ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah loogu dhawaaqay xamladan oo kale warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga halfurqaan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa dareen carale ka muujiyey hadalkii jeesjeeska ahaa ee ka soo yeeray xasan sheekh kadib markii reer muqdisho ay ka cawdeen dhaqaalayarada ka jirta magaalada maxamed sheekh ayaa ka warramaya
qaar ka mid a bulshada ku nool muqdisho gaar ahaan dhallinyarada ayaa si adag kaga soo horjeestay hadalkii uu jeediyey xasan sheekh maxamuud ee u gafay dadka shacabka waxay sheegeen in madaxweynaha dowladda federaalka labadii sane uu xilka hayay uu lunsaday hantidii ummadda sidaasi darteedna uusan u dareemaynin dhibaatada dhaqaale ee dadka haysata haddii uu waxba ka qaban lahaana wuuba ku jeesjeesay dadka tabaalaysan waxay tilmaameen in xasan sheekh maxamuud uu marmarsiyo u raadinayo dhibaatada jirta oo ay mas-uuliyaddeeda dusha uga tuureen dowladda federaalka haddaba waa kuwaan qaar ka mida bulshada muqdisho oo aragtidooda ka dhiibtay hadalka xasan sheekh dadka muqdisho ku yar iyo ku weynba way dareemeen shiidka magaalada ka jira weliba culays badan oo magaalada ka jira dadku aad u dareemeen dadka waaweyn iyo dad yaryarna ma ay kale lahayn cidda dareentay ee ka fal celinaysa waan ognahay dhibaatada jirta marmarsiyaad se u samaynaysaa wax marmarsiya laydhaahdiina ma jiree shacabka soomaaliyeed culays bay dareemayaan culayskaana weliba annaku waxaan u sababaynaynaa inay dawladdu keentay halkii aan ka sugayna inay wax kale la timaado maaha baan leehay mana mudna dhallinyarada soomaaliyeed in waxaa laydhahdo waaan loo fiirsan waay sababtu maxay tahay madaxweynuhu haddooba dadkii rashiid maaha dadka soomaaliya jooga muqdisho leekuma ekee isugu inuu magaalada ka shaqaystay labada sano waxa uu shaqaysayana uu meel dhigtay baahina ilmihiisa iyo sigaena waxba haynuu sheegay madaxweynuhu inuu ka soo laabay arrintaasna waa uu sheegaa madaxweyne hadduu war maqla dhallinyarada ku jejeeso oo dhaho inta aan shiidka cabanayso dhagaxyada jibiso wiilkiisana oo burufa ku raaxaysto war fiiri madaxweynaha dalka waxaa laga rabaa wiilkiisii aniga inaan isinaano hadalkan kasoo yeeray xasan sheekh maxamuud ayaa u muuqda mid jeesjees ah oo ka dhana bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku nool muqdisho saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada ee soomaalida ku kulanto waxaa la isla dhexmarayay warka xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan oo naga intaa